الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما ثم ما بعد waxaynu ku dhex jirnay kitaabu salaa min saxiixi sunani abi daawuud waa adkaartii salaada dhexdeeda iyo aadaabteedii iyo axkaamteedii waajibiyo sunnada baabu qowli nabiy sala allahu calayhi wasalam kullu salaatin laa yutimuhaa saaxibuhaa tutamu min tadaawucih wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam kullu salaa salaad kasta oo laa yutimuhaa saaxibuhaa aanu dhammaystiraynin qofka tukanaya tutammu waxa laga dhammaystiri doonaa min tadawucihi sunnihiisa marka salaada haddii wax ka dhinmaan aakhire ilaahay addoonka wuxuu ga dhammaystiri sunnaha baabkanina wuxuu baraarujinayaa sunnuhu qiimaha uu leeyahay iyo rawaatibu salaa rawaatibu salawaat salaadaha sunnayaasha raaca inaan la fudaydsan karin wax waloo wax ka si noqdaanba shay isbeera buu leeyahay oo lagu kabo oo lagu toosiyo si tayadiisu u hagaagto can anas ibni xakiim dabbi qaala wxu wuxuu yidhi khaafa wuxuu ka cabsaday ninkaasi min ziyaad aw ibni ziyaad nimankii madaxda ahaa ee wax dhibi jiray mid ka mid ah buu ka cabsaduu ka soo cararay fa ata almadiinata buu yimi fa laqiya abaa hurayra anas ibnu xakiim wuxuu la kulmay abi hurayra qaala wuxuu yidhi fa nasabanii waxa igu abtirsaday abi hurayre oo igu yidhi isku qolaynu nahay reer daws iyo dee adugu markaa qoladii abi hureyre un fa nasabanii marka wuu ii abtiriyey maaha ee isaga ayaa yidhi isku ardaa baynu nahayoo waar ma ninkaanu isku qolada ahaynba fantasabtu lahu aniguna markaasaan ku abtirsaday oo aan idhi haayo saa iyo saa weeyo isku qolayn waa iswaraysigii uun iyo tacriifkii faqaala markaa abi hureyra wuxu uhi yaa fataa ninkan dhallinyarada ahow alaa uxadiuka xadiida miyaanan kuu sheegaynin xadiid nebi waan kuu sheegi weeye qaala qultu balaa raximaka allah waxaan idhi buu idhi haaya ii sheeg allaha kuu naxariisto usluub wanaagsan oo aadaabi ay ku jirto weeye oo markaa uu codsigaa cilmiga si fiican u aqbalay qaala raawi ninkii xadiidka warinaya wuxuu uhi wa axsibuhu waxaan u malaynayaa dakarahu can innabiyi sala allahu calayhi wasalam inuu abi hurayrana xadiidka nebiga ka sheego oonu keligii ku egayn marfuucu yahoonu mowquuf ahayn qaala markaa nebigu waxauu yidhi inna awala maa yuxaasabu annaasu bihi shayga ugu horreeya ee la xisaabinaya yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waxa ugu horreeya dadka la xisaabinaya min acmaalihim assalaa camaladooda waxaa ugu horeeya ee qiyaamaha liiskiisa melafka xisaabta loo furayaa waa salaada xadiidka ayaa xadiid kale ayaa wuxuu sheegaya dhiig dadka dhexdooda dhaca ee dulmiga ay ku kala galaan waxaa lagu jamcinayaa camallada u dhaxeeya addoommaha aan idhaahnee dunuubta addoommaha laga galo dhiigga iyo dilka u horeeya dembiyada ilaahay laga galo salaada ayaa u horeyso lagu xadgudbo ama wixii la xisaabinaya addoonkii ilahay udhexeeyay qaala markaa wuxuu yihi yaquulu rabbunaa caza wajal ilaaheennu wuxuu odhanayaa weynaayo wanaagsanaaye limalaa'ikatihi wa huwa aclam malaa'igtaa wuxuu ku leeyahy isagoo ugaaba ogaansho badan unduruu fii salaati cabdi addoonkayga salaadiisa eega waa kii tukanaya ma tukadihii liiskaba kuma jiro wax loo eegaaba ma yaallo atamahaa am naqasahaa bal inuu salaada dhammaystiray iyo inuu nuqsaamiyey fa in kaanat taammatan salaadu hadday dhammaystiran tahay kutibat lahu taamma malaa'igtu waxay u qorayaan waa dhammaystirantay salaadiisu wain kaana intaqasa minhaa shay-a hadduu wax ka nuqsaamiyey salaadii qofku wax ka dhiman yihiin qaala ilaahay baa wuxuu odhanaya isagoo u wanaag samaynaya unduruu bal fiiriya oo hal licabdii min taطawuc addoonkaygu miyuu leeyahay wax sunno ah oo kaydu ah fain kaana lahu taطawuc hadduu leeyahay shay sunno ah qaala ilaahay wuxuu leeyahay atimuu licabdi addoonkayga waxaa u dhammaystirtaan fariidatahu faralkiisa ka dhinmay min taطawucihi sunnihiisa uga kaba uma tuukhadu waa la socodsiinoo waa la qaadi alacmaalu camaladii oo dhan calaa daakum waddadiinnaasunbaa la marin waa soomkii iyo salaadii iyo sakadii iyo xajkii iyo wax walba wixii faralehee dhinma sunnuhunbaa laga kabi tuukhadu lacmaal camaladii waxaa lagu qaadi lagu xisaabinoo la marin calaa daakum kiinaas oo kale kabitaanka ah ayaa lagu wadaya can tamiim addaari can اnabiy salى اllahu عalayhi wasalama bihada اlmacna isna macnahan oo kaleu ku wariyo qaala wuxuu uhi uma azakaatu milu dalik sakadiina waa saasoo kaleo marka faralkii wax ka dhinmaan sadaqada sunnaha loogaga kabayaa uma tuukhadu lacmaalu camaladii waxaa lagu qaadi oo lagu xisaabin calaa xasabi dalik kaafiiradiisa sidaasoo kaleunbaa loo tixgelinaya khadkaasa la marinaya halkaa waxaad ka aragtay inaan la fudaysan karaynin shayga sunnaha ah oo sunnuhu aakhiro waa lagugu kabayaa wixii kaa dhinma faa'iidada kaleu leeyahay waxa weeye faralkiina difaac buu u yahay oo qofku markuu sunnaha ilaalinayo faralkuwuu u badbaadaa hadduu sunnaha iska daayana faralkana waa laga yaabaa inuu iska daayo waxay culimmadu isweydiiyaan waxaan qofka salaada ka dhinmay ma sunnayaashii salaada ah mise waa maca arkaanteedii iyo shuruuddii hadday wax ka dhinmaan xadiidkumuu kala qaadina labadaba way noqon kartaa wixii waajibkii iyo sunnihii wixii uu dhimay mid ilaahay fadligiisu wuu ballaadhan yahayoo mid walba in wax loogaga kabo waa suuragal wey markaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dee camalkan aynu qabanayno kol haddii xisaabi ka soo socoto oo wixii aada qabatay miisaan la saari doonoo tayadiisa la eegayo oo khalqi aan waxba ka qarsoomayn iyo ilaahay boqorka aha ay eegayaan iyo malaa'igtii waxay mudan tahay inaad ka fiirsato waxaad falayso tafriicu abwaabi arukuuci wasujuud baababkii rukuucda iyo sujuudda sheegayay ayaa kala farciddoodii la sheegayaa oo baabbaab waa baabab isku duuban oo faracya leh baabu wadci اlyadayni cala arukbatayn waa labadii gacmood oo la duldhigayo jilbaha waa adaabtii unbuu kolba dhan kaga imanaya can muscab bni sacdi waa sacd bna abi waqaas inankiisii qaala wuxuu uhi sallaytu ilaa janbi abi aabbahay dhinaciisaan ku tukaday fajacaltu yadaya bayna rukbati bayna rukbatay labadayda gacmood waxaan dhex geliyey labada jilib inta labada gacmood isku daboolay markii aan rukuucsanaa ayaan labada jilib dhexdooda gashaday oo jilbaha kumaan qabanine dhexdoodaan ku aasay fa nahaanii can daalika aabbahay wuu ii diiday wuxu uhi waardee iska daa sidan fa cudtu mar kaleaan ku noqday fa qaala wuxuu ihi laa tasnac haadaa sidan aabbaha samayn weeye fa innaa kunnaa nafcaluhu annagaa samayn jirnay berigii hore fa nuhiinaa can daalik arrintan waa naloo diiday wa umirnaa waxaa nala faray an nadaca aydiina inaannu gacmaha yaga saarno cala rukabi jilbaha war jiray buu ahaa waa la nasakhaye aabba iska daa marka halkaa waxa uu ku xusay in cilmiga la barayo ciyaalka iyo cid walba usluubkuna uu yahay qofku mar iyo lababa in loo dul qaadan karo hadduu khaldamo si looga fujiyana loo qancinayo oo xukumka intuu u sheegay buu ciladiina u raaciyey iyo xikmaddii iyo sababtii amoodin de haddaad dadka qaarkood ka aragtay oo de waa in cabdilaahi oo kale waa kan sheegaya ibnu mascuud dadka qaarkood waxba ha ku dayanine waa la nasakhaye iskaga fuqwey can cabdilaahi inta badan marka la idlaaqabayno muxadisiintu cabdilaahi asxaabiya markay sheegaan keligii waa ibnu mascuud qaala waxau hi idaa rakaca axadukum wardadiyow midkiin markuu rukuucayo falyafrish ha goglo diraacayhi calaa fakidayhi labadiisa dhudhun jilbaha ha ha ku jiifiyo walyuabiq ha isku daboolo labada baabaco bayna kafayhi labadiisa gacmood ha isku daboolo fakaannii anduru waxaad moodaa inaan eegayo ilaa khtilaafi aaabi ilaa khtilaafi asaabici rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam farihii nebigoo sidaa isu dhaafaya intuu sidaa isu dhexgeliyey uu jilbaha dhexgeliyey ayaan sii sawiranayaan arkaya marka dee kolka aada gacmihii isku daboosho ee aada rukuucsan tahay ad jilbaha dhex geliso labadaadan suxulna bawdyaha iska qabsanayaan marka wuxu uhi suxullada bawdyaha ku dhajiya gacmahana isku daboolo jilbaha dhex geliya nebigaa biisii bidhaamaya oo ka arkayaa waxay culimmadu ugu cudurdaareen waanu soo gaadhin sacdu bnu abi waqaas markii warkaa cabdilaahi looga sheegayna wuxuuhi waa runtiie waa laga dembeeyey waa la nasakhay markaa nin habari dhashay halma seegi waayey odhan jireen soomaalidu masaa'il dhowrahoo cabdilaahi ka dulboodo qaarkood aada caan u yihiin baynu soo xusnay caalim weyn baanu ahaa asxaabta fuqahadoodii iyo culimmadoodiibuu ka mid ahaa isagaana sheegayba aayad qur-aanka ka mid a oo aanan garanayn meeshay kusoo degtaiyo tafsiirkeedu ma jira buuri baabu maa yaquulu rajulu fii rukuucihi wa sujuudih qofku markuu rukuucsan yahay ama sujuudsan yahay waa waxa uu odhanayo in badan baa shareecadda dhexdeena ragga la sheegaa ama nin la sheegaa iyadoo maca dumarka loo jeedo yaa ayuha aladiina aamanuu waxa qur-aanka ku soo arooray dee waxay u badan yihiin un rag iyo dumar inay ku wada jiraan ee raggii unbaa lala hadlayaa dumarku way ka hadheen liiska lama odhanayo hadday dhacdo in la kala qaadana oo marka mararka qaarkood rag iyo dumarka aayaadku ay kala qaadaanna ihtimaam iyo miisaan gaar ah ayaa masaladaa ilaahay sii siinaya subxaanahu wa tacaala marka la eego cilmu tafsiir waa marka waxaynu uga jeednaa alrajul waa qofkii rag iyo dumarba can shucbata qaala qultu lisulaymaan waxaan ku idhi buu idhi adcuu fi salaati salaada waan ducaysan idaa marartu biaayati takhawuf marka aan soo maro aayad sheegaysa cabsi cadho alle iyo cadaab ilaahay baan ka magangeli can xudayfata annahu sallaa maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigu la tukaday xudayfe fa kaana yaquulu fii rukuucih marka nebigu markuu rukuucsanya wuxuu odhanayay subxaana rabbiya alcadiim sujuudana wa fii sujuudihi wuxuu odhanaya subxaana rabbiya alaclaa labadaasiba waa weyneyn ilaahay la weyneynaya fasabbix bismi rabbika alcadiim waa subxaana rabbiya alaclaa baa lagala subxaana rabbiya alcadiim baa lagala soo baxay sabbix isma rabbika alaclaa iyadana waxaa lagala soo baxay subxaana rabbiya alaclaa cadiim iyo aclaa waxa sii xeel dheer aclaa bay yidhaahdeen oo jucila alablaqu lilablaq oo kii sii xesha dheeraayo alaclaa baa kii sii xesha dheeraa sujuuddaa la siiyey sujuudda iyo rukuucda sii kala dheeraad leeyihi oo sujuuddaa usii fadli badan xagga marka la eego xubnihii sharafta badnaay addoonkuu dhiga dhigayo isla markaana alaclaayo sii dee afdalsan macnaha ila waa ismu tafdiile ayaa la siiyey wamaa mara biaayati raxma aayad naxariista nebigu ma soo maro ilaa waqafa cindaha fasa'al markastuu soo maro ilaahay buu baryayay walaa biaayati cadaab aayad cadaabna ma soo maraynin ilaa waqafa cindahaa agteedu isku taagayaayo fatacawada ilaahay buu ka magan gelayaa subxaanahu wa tacaala cali bnu abi aalib marka uu akhriyo sabbix isma rabbika alaclaa subxaana rabbiya alaclaa buu odhanaya isagoo markaa ka ka jawaabaya aayadda taasina waxay muujinaysaa un qofku aayaadka uu akhriyayo haddii uu la jaan qaado jawaabtooda oo wixii su-aala uu ka jawaabo sidan oo kale ducooyinkii uu ku daro isticaadadii inaanay qur-aankii waxba yeelaynin halkaa u dambaysa sabbix isma marka ay dhammeeyaan dadku waxay odhan jireen calayhi salaam labadaa nebi suxufu ibraahiima wa muusa calayhi salaam calayhim maaha de waa in calayhimaa la ydhaha on labada nebi loo kala axan haddaad ducaynayso calayhi waa mid keliya ma muusa mise waa ibraahiimka kale maxaad uga tagtay kol haddaad ducaynayso waa inaad tidha calayhim asalaam fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira allahuma xaasibna xisaaban yasiira laa basa halkan oo kale unbay la mid tahay oo looga daliishan karaya iyo sidaa selafka ama asxaabtaba ridwaanullaahi calayhim marka ay akhriyeen ay odhan jireen balaa wanaxnu calaa dalika min ashaahidiin ayaa odhan jireen asxaabta qaarkoodna iyadoo xadiidka saxiixa balaa-un ay kusoo aroortay intaa xadiidka sheegaya balaa wa ana calaa dalika min ashaahidiin balaadunba ansaxa laakiin inta dambe waa daciif laakiin aqwaasha asxaabtu ku ansaxay عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده مركو الركوع سنيا السجود وحورنج سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس إلهي إساق أيا آد يا آد حمان وقهفا الله ولا معنى التصبيح لي التقديس كذا إساق إلهي هفا أوح الله وح حمان عن لهي رب الملائكة ملائكة ربك يديوي هي والروح ملك الجبريل أو من عطف الخاص على العام فضلك أولي ملك الدرادة بسيقار لغو على مدين وأذكارت لغو أخرية ركوع لي سجودة عن عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة habeen baa nebiga la qiyaamay aan la tala soogsaday macnaha salaaddii la tukaday faqaama wuu istaagay faqara'a suurata albaqara suuratu lbaqara ayuu akhriyay oo laba jisiyo dheeraada laa yamuru biaayati raxmatin ilaa waqafa fasa'al aayad naxariis sheegaysa marka uu soo mara intuu istaagu ilaahay baryaa ahluljannaha markuu soo maro ilaahay buu baryayaa inuu ahlujannaha ka dhigo walaa yamuru biaayati cadaab aayad cadaab sheegaysa ma soo marayo ilaa waqafa fatacawad intuu istaagaa buu ilaahay ka magan gelaya allahuma acidnii min naarika haadih allahuma jcalnii min haaulaai allahuma laa tajcalnii min haaulaai ilaahw kuwaa igu dar ilaahw kuwaa iga dah uma qaala wuxuu yihi uma rakaca markaasuu nebigu rukuucsanaa بqadri قyaamihi intuu baqara u taagnaa in la eg yaquulu fii rukuucihi waxa uu leeyahy subxaana di ljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaaءi wاlcaظama subxaana waxa xumaan ka hofan diljabaruuti wاlmalakuut waa facaluut min aljabri wa min اlmulk labada ereyba taaduna waa taa mubaalaga oo taada waxyaabaha carabiga loo keeno waa farqan bayna almudakari waalmu'anaf mar labkiiyo dhadigaa lagu kala saaraa sida muslimun iyo muslimatun marna waxa loo keenaa aan idhaahnee farqi ay kala saarayso mufradka iyo jamca sida shajarun iyo shajaratun baqarun baqaratun marna waxaa loo keenaa lilmubaalaqa sida halkan oo kale iyo ee ay dheer tahay mabsuutada tahay marna iyadoo marbuuطa baa la keenaa lilmubaalaqa sida calaamatun oo kale marka jabrigu waa awood badan oo ilaahay ku intihootay marka jabaruut waa kii awooddiisa aada u badnayd almalakuut waa kii wax walba aada u lahaa rabbi subxaanahu wa tacaala walkibriya waa dilkibriya ilaahay isagay ku dhammaatay weynaan iyo wanaag uu xaqu leeyahay walcadama marka kibir ayuu ilaahay yeeshay oo weynaan iyo ammaan intaba isaga u ah uma sajada biqadri qiyaamihi intii uu taagnaa in la eg buu nebigu sujuudsa ayuu sujuudsanaa balo fiirso uma qaala wuxuu uhi fii sujuudihi midla daalika intaasoo kale u akhriyaya subxaana di ljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaai waalcadama marka halkaa waxaad ka aragtay dee inuu soo dhameeyey labada suuradoode hore ee suuradda hore uma qaama wuu istaago faqara'a wuxuu akhriyey biaali cimraan ayuu akhriyey uma qara'a wuxuu akhriyey suuratan suuratan oo lagu fasiray annisaa waalmaa'ida imise jis baa ku jira marka waa imise suuradood suurat albaqara alcimraan nisaa maa'ida ya lix jis miyaha a lix jis iyo dheeraad aliflamim sayaquulu tilka rusul kulu dacaam waalmuxsanaat laa yuxibu latajidanna latajidanana sow maa'ide kuma jirto waa juskii toddoba jis iyo dheeraad wey waxaa laakiin aada u yaab badan rukuucdan la la egeysiinayay iyo sujuuddan suurat lbaqara intii la akhriyayay sankii miyaan u gororin miyaan duufkii ka dhammaanin miyaan maskaxdii dawakhin nebigaba waxaa isna ka sii yaab badan awood baaba ilaahay nebiga siiye asxaabigan aan ku daba xiiqine iskaga daba xidhan markaa dadku waxaad garanaysaa inaanay jidhka ka waaweyneyni ruuxda iyo qalbiga ay ka waawen yihiin meesha laga adkaadaa ee qofku ka noqon karo almu'min alqawiyu khayru waaxabu ila allahi min almu'min aldaciif waa iimaanka iyo ruuxda iyo qalbiga iyo moralka maxaad ula yaabaysaa miyaanad arag dad sara jooga saddex saacadood ama afar saacadood ciyaar ku daawanaya afar saacadood ama shan saacadood buu ciyaar u taagnaanaya maba daalaya cagihiisu mana gororayaan dee dhadhan buu ku hayaa iyo abateed dee kanaa kasii abateed weynka ah waaya halkaa waxaad ka aragtay dabcan dee intanuu ku celcelinaya ducooyin kalena uu akhriyaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka halkaa waxaad ka aragtay quwadii nebiga iyo qiyaamka rasuulka sala allahu calayhi wasalam habeenkii sida u dheeraa iyo asxaabtu siday ula dadaalayeen can xudayfa annahu ra'aa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yusallii min alleyl isagoo habeenkii tukanayuu xudayfa nebiga arkay fa kaana yaquulu nebigu waxau odhanayay allahu akbar halaaan saddex jeer dulmalakuuti waaljabaruuti waalkibriyaa'i waalcadama uma ducaa liftitaax uma istaftaxa waxa uu bilaabay marka halkaa waxaad ka arkaysaa in dee dhowr meelood lagu odhanayo halkaa hore waxaynu soo marnay rukuucdu ku akhriyay iyo sujuuda halkana wuxuu ku akhriyaya istiftaax fa qara'a albaqara suurat lbaqara u akhriyey uma rakaca wuu rukuucay fa kaana rukuucuhu naxwan min qiyaamih rukuucdiisu waxay ku dhoweyd sarajoogiisii uu suurat lbaqara ku akhriyay wa kaana yaquulu fii rukuucihi wuxuu odhanayay subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim uma rafaca ra'sahu min alrukuuc markaasuu madaxiisa kor uga soo qaaday rukuucdii fa kaana qiyaamuhu naxwan min rukuucih sarajoogan ka dambeeya rukuucdana wuxuu ku dhowaa rukuucdii naxwan milahu macnaha mid lamida buu ahaa intii uu rukuucsanaa in le yaquulu waxa uu lahaa lirabbi alxamd lirabbi alxamd lirabbi alxamd iyo adkaartii kale uma sajada wuu sujuuday nebigu calayhi salaatu wasalaam salaatu leylkii fakaana sujuuduhu naxwan min qiyaami sarajoogii dheeraa baqara uu ku akhriyay ayuu la mid ahaa ama ku dhowaa sujuuddiisu fa kaana yaquulu fii sujuudi subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa marka waxaad arkaysaa culimada qaarkood haba sugaan in wabixamdi riwaaya ah in ay sugnaatay waxay u badan yihin subxaana rabbiya alaclaa oo sujuudda iyo subxaana rabbiya alcadiim oo rukuucda ah meelaha qaarkood wabixamdi waa lagu dari karaa iyagoole waad arkaysaa riwaayinka qaarkeena uma rafaca ra'sahu min asujuud buu kor uga soo qaaday wa kaana nebigu waxau ahaa yaqcudu wuxuu fadhiisanayay fii maa bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooduu fadhiisanayay naxwan min sujuudi sujuuddii in lamid ah intii baqaro la akhriyayay iyo intii rukuucdii iyo sujuuddii iyo fadhigii udhexeeyay wixii wa isku wada dhowyin iyo ictidaalka wa kaana yaquulu wuxuu odhanaya rabbi kfir lii rabbi kfir lii rabbi kfir lii rabbi kfir lii dee dhowr meelood baynu kusoo marnay ducooyin kala duwan isagoo akhriyaya lagaaba inuu tan ku celceliyo kuwo kaleo badanna ku daro nin waliba intuu maqluu sheegaya fa sallaa nebigu wuxuu tukaday arbaca rakacaat afar ragcadood fa qara'a fiihinna wuxuu ku akhriyay albaqarata wa aala cimraan waannisaaa waalmaa'ida aw ilancaam maa'ida ama ancaam waa afar suuradood saddexdoore asxaabigu kalsooni buu ka qabaa laakiin ta lixaa ta afraad ma maa-iday ahayd mise ancaam bay ahayd ayuu ku shakiyey labadaa midkood afar suuradood oo aada u dhaadheer ayuu afarta ragcadood ku akriyay ragcadba suurad buu siinaya marka u fiirso xadiidka wuxuu ku yihi annahu ra'aa yusallii min alleyl ma caddaynaysa riwaayadan inuu xudayfa la tukanayo nebiga ee wuu arkay nebigu oo afartaas suuradooda dhaadheer ku tukanayo arko intaas oo qur-aana iyo dikri akhriyaya riwaayo kalena waa tii sheegaysay saddex suuradood intii uu nebigu ku tukanayay inuu xudayfa la tukanayo marka laga yaabaa inay kala laba qiso yihiinoo taa uu sheegay inuu saddexda suuradood baqara iyo nise iyo alcumraan intuu akhriyay inuu la tukanayo ragcad keliya taasina inay mid gaaratay tanina inuu arkay un oo nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo sidan u tukanaya marka afartiisii ragcadood waxay noqdeen afar lagu akhriyey toddoba jus iyo dheeraad lagu akhriyay bay noqdeen waxaa markaa kale oo la socda inuu tartiilinayo oo si quman oo degan oo waratili lqur'aana tartiilan uu tadbiiqinayo uu u tukanay u akhriyay nebigu calayhi salaatu wasalaam khushuucdoodii leh aayaadkii cadaabka markuu soo maray ilaahay uu ka magan gelayo kuwii jannada uu ilaahay baryayo addoomihii laga yaaba inuu u ducaynayo saalixiintahaa ku jiray marka halkaa way sii dheeraanaysa haddii juska qofka dadejinaya nusa saaco akhriyayay waa laga yaabaa isaga inay ku tagto saacad kadibna toddobada jus toddoba saacadood ay tagaan ama habeenkii lix saacadood ugu yaraan inuu ku tukanayo afarta ragcadood baabun fi ducaai fi rukuuci wasujuud waxa weeyaan waa rukuucdii iyo sujuuddii ducada lagu akhriyayo adducaa qiimaha ilaadaa lagu sheegayaa marka wakhtiyada qaaliga ah waa salaada dhexdeeda can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam kaana yaquulu nebigu qaala wuxuu yihi aqrabu maa yakuunu اlcabdu min rabbihi wa huwa saajid addoonku marka uu ilaahay ugu dhow yahay waa marka uu sujuudsan yahay faakhiru ducaa ducada badiya marka mubtadaha khabarkiisii xaaladaa dambeun baa dhacday wa qabla xaalin laa yakuunu khabara can اladii khabaruhu qad udmira siduu markaa lahaa ibnu maaligu fii alfiyati mararka qaarkood baa jumlada xaaladii dhici kartaa meeshii khabara khabarka tasudu masada alkhabr aqrabu maa yakuunu lcabdi aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbi addoonku marka uu ilaahay ugu dhow yahay hee wa huwa saajid xaala kowni saajid waa markuu sujuudsan yahay markaasuu ilaahay ugu dhow yahay faakhiru ducaa ducada barya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam markaa ducadan dadku salaada dabadooda ay kula dadaalaan marka salaada laga baxo waxay ku tayaroontay ku fadli badantay ku aqbal badan tahay sujuudda dhexdeeda iyo ataxiyaadka dambe marka aad adaxiyaadka akhrido dabadiisa wakhtiyada afdalka ee ducada la aqbalo intooda af carabigeeda iyo kuwa ma'huuraadka nebiga ka soo aroray calayhi salaatu wasalaam inaad ku dadaasho can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kashafa wuxuu fayday assataara sataaradda bahashan daah daahii gurigiisa ka laalaaday buu sidaa u qaaday waannaasu dadkuna sufuufun khalfa abi bakr abubakar sidiiq gadaashiisay safayn oo wuu tukinayaa uu hor taaganyana way daba taaganyihin wuxuu la soo kici waayey xanuun maalmuhuu dhimanaya wey nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintuu dhintay ama tii ka horreysay marka halkan uu daaha ka qaadayna waxa weeye daaqadii ama albaab guriga caaishoodee ku qabsanaa masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu xanaaneynayey oo uu jiifayuu bukay markuu sii dhimanaya kuna go-ay markaa daaqadii ayuu daahii saarnaa saa uga qaaday ama dalbaabkii taasoo aynu ka faaidaysanayno in meeshii daloosho guriga loo samayn karo daah in daah loo sameeyo meesha markaa daaqadii albaabka iyadu waarid weeye oo xaasaskii nebiguna way sameynaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuunu diiday in sawirha loo sameeyo oo lagu asturi karaa ee kan meesha bannaan lagu xidhayuun baan meesha qabanin kan aynu meelaha bannaan iskaga xidhnee dumar ku qurxiyaan ayaa laga wanaagsanyahy laakiin haddii meeshu bannaan tahay dee ishiibuu celinayaa asturnaamuu noqonaya waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa nebigu wuxuu jeegaraynayaa ama riqaabo ku hayaayuu noloshiisa gebagabadeedii eegayaa bal asxaabtu hadigiisii iyo dhaxalkiisii siday u qaateen ay uga qaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam adduunyadii maadaamuu kasii anbabaxayo oo uu kasii soconayo wuu isgaranaya nin weyne wadkii waa yaqaanaaye talow safkii salaadii iyo salaadii sidee lagaaga dhaxlay markaasuu sidaa u eegay dabeetana wuxuu arkay iyadoo safkii aada loo qurxiyey uu dhoola caddeeyey waa kii abu anas lahaa araggaasaa noogu dambeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam fa qaala markaa nebigu waxau ihi yaa ayuha nnaasu dadow innahu arrinku waxau yih lam yabqa kama hadhin min mubashiraati nubuwa nebinimada waxyaabihii bushaaraynayey ila ru'ya saalixa manaamka wanaagsan mooyaane oo manaamka wanaagsani waa qeyb ka mida nebinimada manaamka wanaagsan baana ambiyada loogu bilaabi jiray wakhtiga ilaahay uu soo dirayo irhaasaadkooday ka mid ahay gogoldhigga risaaladda yaraaha almuslimu aw turaa lahu qofka muslimkaabaa habeenkii arkaya ama waa loo arkaya marka sidaasi ogaada buu leeyahy manaamka fiican sidaasu wax runa wey in la bedelana maaha wa innii nuhiitu aniga waxaa la ii diiday an aqra'a inaan akhriyo raakican aw saajidan anoo rukuucsan ama sujuudsanan qur-aanka akhriyo alqira'a akhrin marka la leeyahy ama alqaari waa qofka qur-aanka akhriyaya haddaan wax kaloo la raacinin oo la idlaaqo marka qur-aanka inaan rukuucdiiyo sujuudda ku akhriyo waa la ii diiday ilaahay baa u diiday subxaanahu wa tacaala xikmadduna allahu aclam culimadu waxyaabay ku sheeg sheegaan laakiin ma cadday nebigu waxay culimadu isweydiiyaan qur-aankii ducada haa ka waran ee rabbanaa rabbanaa rabbanaa aada ugu badnaa ista waa laga daynaya mar hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam yihi qur-aankaa laga daynaya ducooyinka kale waaridkaa lagu akhriyay fa ama arukuuca facadimuu fiihi rabba facadimuu rabba fiih rukuucda ilaahay weyneeya wa ama sujuud فاجتهدوا في الدعاء سجودنا الدعاء كدلالا فقمين حري وحقب أن يستجاب لكم إلا إذين أقبلوه قمين فقمين والأوران كرا قمن والأوران كرا قمين استوى الأوران كرا جدير وحقب أن يستجاب لكم إلا إذين أقبلوه حري يقمين ولا إذين أقبلوا رجيدات بويهي addoonka ilaahay ku baryay markuu sujuudsan yahay ducadiisa waa la aqbalay marka ku dadaal ducado waxaana fiican bay leeyihin culimmadu maadaama ay soo arooreen labaduba in la akhriyayo rabbiya laclaa oo lagu celcelinayo sida soo socota iyo ku ducaysta labadaasaa la iswaafajinaya labada daliilba sheegeen oo ilaahayna xaqiiga xaqiisa si aduguna kaaga ku darso sidii ninkii asxaabiga aynu soo marnay yidhi intaa ilaahay baa le anna maxaan leeyahay markii uu nebigu yihi halkii faatixada intaa akhri ayuu yihi intaas waa ammaantii ilaahay bal anna waxaan leeya ii sheeg ee uu sheegay isagana marka subxaana rabbiya laclaa subxaana rabbiya laclaa ammaantaa ilaahay iyo markaad inihii kaleba akhridood adiguna taadana ducayso idan markaa inaan dee sujuuddii laga degdegin weeye haddii laba jeer ama saddex jeer un subxaan allahi lagu soo ururiyo ducadii baa daaqadda ka baxaysa oo wakti la ducaysta adaan la helayn marka imaamkiina dee hadduu dadkii waktigii ducada siiyo waa inaan la kohan oon la karaahiyeysanina adigu aada ka faa'iidaysataa un barataana wax waliba barashay u baahan yihin ducooyinka fadliga badan ee nebiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam jawaamicu ducaa macnaha ballaarhan xambaarsan in la qaybo wey can caaishata qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yukthiru wuxuu badin jiray an yaquula fii rukuucihi wa sujuudih markuu rukuucsan yahay markuu sujuudsan yahay waxa uu badinayaa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وأمانتي إلهي مهدي سي الدعاء لابد يسوي جرا سبحانك اللهم إله حمان باتكه فانت يا ربنا يا ربنا وبحمدك ما هدا أنا وانقدري اللهم اغفر لي إله ويداف إله تنبيه قداف يتأول القرآن قرآنك أيو فسرانيا مركز تفسيرك إن تأويل لقشيك كرادر كيس qur-aanku fasiranayaana waa kee waa suuratu idaa jaa oo ilaahay uhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba calaamadaha markaad ummadaada ku aragto tasbiixdii xamdigiiyo istikfaarta ilaahay u badi subxaana can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama kaana yaquulu fii sujuudih markuu sujuudsanya wuxuu odhanaya اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره waa sujuudda adkaarteedii ayay ka mid tahay iyo ducadiisa allahuma kfir lii ilaahow iga dhaaf dembi iga dhaaf kullahu dhammaantii diqahu kiisa yar wajillahu kiisa weyn wa awalahu kiisii hore wa aakhirahu kiisii dambe waxbaba kama tegaysid markaa marka kullahu kolkii la yidhiba haddana uu sii tafsiiriyey waxaana laga bilaabay kiisa yaryar iyo kiisa weyn saasaanay tahayoo waa qofku dembiga yaryar buu ku bilaabaayo wuu iska yaro fudaydsadaayo wuu daa'imaa wuu badiyaayo ka weyn buu ku daraa waddada weyn baa ta yar kugu dartaa la ydhaha waddada yar haddaad haysa un ood ka hadhi weydo xabad waddo weyn oo magaalada ku socotumay kugu daraysa wadiiqada yar markaad raacdo marka haddaad dembiga yar ku celceliso yusbixu kabiira wa rubamaa yu-addiika ila alkabiira dembi weyn buu noqdaa israalu sagiira ibnu cabaas baa la weydiiyey ma alfarqu bayna alsagiirati waalkabiira markaasuu wuxuu yihi laa sagiirata maca alisraari walaa kabiirata maca atawba dembi yari ma jiro haddaad joogtayso dembi weynina ma jiro haddaad ku dhacdaad ka toobad keenta dee marka ha yaraysanin dembiga yar buu kuleeyahay diqahu wajillah saas daraaddeed ba calaa dariiqati atasciid loogu sheegay ama calaa dariiqati taraqi xagga hoose laga bilaabay kiisa yar iyo ka weyn oo ka yariba uu gaari doono marka dambe haddii laga dayn waayo iyo awalkiisa iyo aakhirkiisa wa fii riwaaya calaaniyahu wa sirah kiisa muuqdaiyo ka qarsoon calaaniyatah wa sirah kiisa muuqda addoommuhu arkayaan iyo ka qarsoone ilaahay inuu ku arkayo subxaana wa tacaala nebiga ilaahay kii hore iyo kii dambeba wuu ka dhaafay dembigii hore iyo kii dambeba haddana sidanuu ku ducaysanaya waynu ku dayanaynaa innaguna waayo innaga ayaa dembigeennu badan yahay aan wax ballanqaadan haysan in laynaga dhaafayo shaksi ahaan macnaha qofka si gaara can caaishata radia allahu canha qaalat faqadtu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama daata leyla habeen habeenada ka midabaa nebiga waayey falamastu falamastu lmasjid waxaan taabtay masjidkii masjidku waa goobtuu ku cibaadaysanaya habeenkiiyo maqsinka ka mida idu sijaayadda dhiganaya fa idaa huwa saajid mise waabu sujuudsanyihin wa qadamaahu mansuubataani labadiisa gomadoodna way taagan yihiin oo faruhu dhulka ku hayaa sida uu sameeyo qofku markuu sujuudsan yahay wa huwa yaquulu wuxuu leeyihi acuudu biridaaka min sakhatik wa acuudu bimucaafaatika min cuquubatik وأعوuذ bika minka laa أxsي ثaناءa عalayk أnta kama أثنayta عalى nafsik ducadaasii ama dikrigaasiibuu ku akriyayaa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam sujuuda saas ugu ducaysanaya marka waxaynu ka faa'idaysanaynaa in ducadaas qiimaha badanna ay ka mid tahay min adkaar الducاء fi الsujuud dikriga iyo ducada lagu akhriyay sujuuda ayay ka mid tahay dee qofku intaasoo dhan intuu ka kari karaa buu wadi kolba inta uu ku daalo ayuu ka qaadan doonaa waxaa faraha badanee nebigu ku ducaysanaya sunno iyo faralba caaisha allaha ka raali noqdo waxaa laga faa'idaysanayaa halkan in iyada did mayaro gasho ay istidhi armuu dumarkii kale xaggoodii u kacay markay maqasho isagoo sidan u ducaysanayana waxay tidhi kala kaan baynu anna meel baan ka fikiray adna mawjad kalead ku jirtaa iyo inaad sidan u ducaysanayso way u garawday nebiga iyaduna khadaabay isku xukuntay waxaynu ka faa'idaysanaynaa inaanay ninka xaaskiisu weyse jebinayn iyo guud ahaanba dumarku hadday nin taabtaan waayo way taabatay lamana sheegin inuu nebigu ka weysiistay lamana sheegin in mara saaray waxaana iska macruufa gomaduhu ragga inay bannaan yihiin sida faraha badan dumarkuna qariyaan marka inuu iska dacagii isfaydan yihiin oo ay taabatay taasina waa xadiid saxiixa oo halkan iyo muslimba ku sugan oo caddaynaya weytaa qofku inuu masjid yeelan karo guriga dhexdiisa oo ah goobta uu sunnaha ku tukanayo salaadaha faralka ilaa masjidka ayuu latega la tegayahay xadiidku waxau inoo muujinayaa rabbi subxaanahu wa tacaala in isaga laga cararayo laguna cararayo isagaa dhibna le dheefna leh marka wax alla wixii dhibeed ka cararayso isagunbaa keeni kara ee dhibkiisa ka carar dheeftiisa iyo naxariistiisana ku carar ducadu saasay noo muujinaysa acuudu biridaaka ilaahay raali noqoshahaaga waxaan ka magan galay min sakhadika cadhadaada marka cadhadaadana waan ka cararayaa raali noqoshahaagana waan ku cararayaa wa acuudu waxaan magan gelayaa bimucaafaatika cafiskaaga min cuquubatika ayaan cuqubadaada ka magan gelayaa cuqubadaadu iyo cadhada ka imanaysa cadhada cuqubada ka timaada cuqubada cadhada ilaahay cuqubada ka timaada cafiskaagan ka magan galay wa acuudu bika minka acuudu bika adigaan ku dayrtaanku magan galay minka adaanaan kaa magan galay fafiruu ila allah inii laku inii lakum minhu nadiiru mubiin isaga u carara isagun baan idinka degaya laa uxsii hanaaan calayk ma koobi karo ammaan aan ku koobo ammaan aan ku ammaano ma koobi karo sidaad u koobi karta addoon yar baabaata anta adigu kamaa asnayta calaa nafsika waxaad tahay sidaad naftaada u ammaantay ammaani waa taad adigu is ammaantay laakiin addoon yare ammaantaada ma koobi karo saasay ahayd ducada macnaheedu baabu ducaa'i fi salaa salaada iyo guud ahaanba ducooyinka caamka ee lagula imanayo can caaishata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama kaana yadcuu fii salaatih markuu salaada dhexdeeda nebigu ducaysanayo waxa kaana wuxuu ahaa yadcuu mid ducaysa fii salaati buu ku ducaysanaya nuqdatayn fowqa albacd maxaa odhanaya maxay ka dhigan tahay fayaquulu bay ka dhigan waxa uu odhanayay marka allahuma inii acuudu bika min acdaabi اlqabri waacuudu bika min fitnati اlmasiixi اdajaali waacuudu bika min fitnati اlmaxyaa wاlmamaat allahuma inii acuudu bika min alma'hami wاlmaqram ducadaa ilaah waxaan kaa magangalay qabriga cadaabkiisa iyo masiix masiixa ka la ydhaha masiixu dajaal xaq daboolka wareega badan fitnadiisa iyo fitnada nolosha iyo fitnada geerida inay diintu diin la-aani kugu dhacdo waa fitnada nolosha in qabriga lagugu fitneeyo waa fitnada geerida waa kii lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qubuurta waa laydinku fitnaynayaa dadyo ilaah waxaan kaa magan galay min alma'ham dembiga waalmaqram iyo daynta labadaa ilaah waxaan kaa magan galay dembiga iyo daynta labadaasaa la isku lifaaqay faqaala lahu qaa'ilun nin baa nebiga wuxuu su-aalu ku yidhi maa akara maa shay baa badan maxaa shay maxaa badiyey maa akara maa maxaa badiye shay tastaciidu min almaqrab inta aad ka magan gelayso ilaahay subxaanahu wa tacaala maqrabka aad bay u badatay intaad ilaahay ka magan gelayso maqrabka gashiga daynta waa dayntii halkan uu gaadhsiiyey nebigu dembigiibuu ku catay ayuu ninkani la yaabay marka wuxu uhi in badan baad ilaahay daynta ka magan gashaa fa qaala wuxuu nebigu sabeeye wuxu uhi ina arajula idaa qariba markuu ninku daymoobo xadatha wuu waramaa fakadaba markaasuu been sheegaa wa wacada ballan buu qaadaayo fa akhlafa wuu ka baxaa waryaa kaa ganacsatadii aada u dareemaya qoladii mucaamaladii amaahda iyo isdhaafintiiyo iskulahaanshuhu ku badnaa ayaa sheekada iyo warka ah uu nebigu sheegay si fiican u fahmaya berri ha inoo haato waxbaa soo socda halkanaa kala kacday tanaa isku noqonaysa wixii faraha badnaa ee raggu uu badin jiray nin weyn baa laga yaabaa labadan uun inuu ku dhiiryado oo markay kusoo jiq noqotona in beena uu ka sii daayo markay kusoo ciliiri noqoto kalarka lagu dhegi gaadhana in ballana uu ka neefiyo oo iyaduna beena marka macnaheedu waa maxay hala yaabin dembigan daynta la raaciye dayntii baa dembiga keenaysa wey dayntii waxa sababtan walaalaha looga dhigay dayntana waxay soo wadataa dembi dee dembi ka weyn been iyo ballan laga baxay maadgalan beentii iyo ballan ka bax ayaa isku rakiban dayntaa wadata marka dayntii waa ina dembi wey saa daraaddeed baa la isu raaciyey khatar cadiim wey waa musiibada gaaladu ay ugu fikiraan ummadda caalamka yuhuudda iyo cidda iyaga dabadhilifka u ah adduunyada iminka dowlado shucuub shakhsiyaad waxa lagu gumaystaa daynta waa isticbaad ulcasr addoonsiga casrigaa laydhah qofka in lala baryo sanka laga geliyo dayn kadibna markuu gaadho hadhow inuu iska bixin waayo waa la yeelanayaa mijintunbuu ka xidhnaanaya markaas inta la yska ilaalin karo dee qofku baahi inay ugeyso mooyaane in laga warwareegaa fiican si aada xor u noqoto dalka daynta gaalada xor ka ah ama sharkada iyo shakhsiyaadka xorka ah waxa weeye dadka inta faraha badan qaraarkooda iyo go-aankooda u madax bannaan wey can abi hurayrata qaala qaama rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu isu taagay salaada salaaduu isu taagay qaama ila salaa wa qumnaa macahu annaguna waanu isla taagnay annagoo la tukanayna fa qaala acraabiyun fi salaa iyadoo salaada lagu jirun buu nin reermiyii yidhi allaahuma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macanaa axada ilaahow anigiiyo muxamed unu naxariiso cid kalena naxariistaa hanagu darin labada yadan kusoo koob marka xadiidku ma sheegin inuu isaguna salaada ku jiray iyo in kale labada arimoodba waa suuragal inuu salaada dhexdeeda sidan ka leeyahay iyo inuu banaanka joogo la maqlayo laakiin waxay u badan tahay mar hadduu tukanayo nebigu iyo asxaabtu inuu sida la tukanayo falamaa sallama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama qaala lilacraabiy markuu nebigu salaadii ka baxuu ninkii reer miyigahaa ku yidhi laqad taxajarta waasican dhabnimo waxaad soo koobtay shay ballaadhan oo ah yuriidu raxmat allaahi caza wajal ilaahay naxariistiisuu nebigu ujeedaa war waxaad soo ururisay buuhi wax weyn wax aada u ballaadhan ayaad soo koobtay buuhi ina raxmatii wasicat kulla shay ilaahayna qur-aankiisuu ku yidhi naxariistaydu shay walba way ka ballaadhan marka adaabta fiican ma aha sidan xadiidka waxaynu ka faa'idaysanaynaa marka la ducaysanayo hankaaga ha yaraynin oo adiga iyo hebel kaluun ha ku soo koobin laakiin ciddii aada jeceshahay iyo guud ahaan muslimka oo dhan u ducee ciddii in loo duceeyo mutaysatay ee aan gaal iyo diinlaawo ahayn u ducee leannahu waa eray aada odhanayso ajrina aada ka helayso aqbalna laga yaabo inuu ka yimaado adduunna aanu kaaga baxayn miyaanad bakhayl ahayn haddaad rabbi uun tidhaahdo adoo rabbanaa odhan karaa waa laba damiir oo midina mufrad yahay midina jamcaya rabbi kfirlii warxamnii wahdinii laakiin rabbanaa rabbana wakfir lana adigoo dee jamac ka dhigi kara intaasun baabay kaaga simantay intaas qofka aada ugu dari weyday dee lacagna maad siiseen hadiga ambiyada iyo dhaqanka ambiyadana markaad akhrido qur-aanka kariimka ah ducooyinkooda saasay ducadu markaa caamu tahay aadaabtii baa lagu baraya can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana idaa qara'a nebigu wuxuu markuu akhriyo sabbix isma rabbika alaclaa qaala wuxuu odhanayay subxaana rabbiya alaclaa meeshuu ku odhanayey lama sheegin sunno iyo faral laakiin sidaynu hore usoo nidhi inuu caliy bna abi aalibna akhriyayey dee xadiidkii marfuuc ahna wakaa saxiixa ah subxaana rabbiya alaclaa oo salaada dhexdeedi wey idaa qara'a marka uu akhriyo oo halkan salaada dhexdeedii kuma cadda laakiin kitaabu salaa maadaamaaynu marayno oo baabkuba uu ahaa adducaa fi salaa ducadii iyo dikrigii la akhriyay salaada waxaa laga faa'idaysanayaa salaada dhexdeeda inuu ku odhanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam can muuse bni abi caaisha ninkaasoo faqiih ahaa aada iyo aada ugu fiican cilmiga xadiidka qaala wuxuu uhi kaana rajulun yusallii nin baa ku tukanayey fowqa beytihi gurigiisa dushiisa magaciisii iyo markaa darajadiisii toona lama sheegin ama aan idhaahno alxukmu calayh laakiin waa asxaabi mar hadduu asxaabiyeyna jahaaladiisa iyo garasho la-aantiisu waxba dhib ma leh ilaahay baa dhammaantood tacdiiliyey oo yidhi radia allahu canhum waradu canhu taasay kaga duwanyiin dadka kale ninkaasi gurigiisa dushiisu ku tukanayay wa kaana wuxuu idaa qara'a markuu akhriyo alaysa dalika biqaadirin calaa an yuxyiya almowta suurat lqiyaama dhammaadkeeda qaala wuxuu leeyay subxaanaka fabala subxaanaka fabala fasa'aluuhu can dalik raggii la joogay masaladan ay weydiiyeen faqaala wuxu uhi samictuhu min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigaan anigu ka maqlay bu marka xadiidkuna marka la eego sanadka iyo matnigiisii saxiix buu noqday idan balaa nebigay ka sugnaatay tanina way ka sugnaatay mar hadduu asxaabigu rafciye subxaanaka fabalaa subxaanaka fabalaa alaysa miyaanu hayn daalika ilaahaasi biqaadirin mid kara calaa an yuxyiya inuu nooleeyo almowtaa kuwa dhintay ayaa lagu weydiiyey waa su-aal iyo nafyi wada socda marka nacam odhan mayse oo sida kale nacam haddii la idhaahdo ma karay noqonaysa nacam ma kara weeye balaa ayaa jawaabu noqonaysa wuu karaa miyaanu karin baa lagu uhi maya wuu karaa weye wuu karaa balaadu markaas saasay u taalla markaa subxaanaka fabalaana waa suganta markuu salaada ku jiro ayuu ninkaasi sidaa odhan jiray suuradda akhriyo qaala axmedu uu ka reebay intii kale waa axmed bnu xambal alimaam saaxib lmusnad wa saaxibu lmadhab waxau ihi axmed ibnu xambal yucjibunii waxa i cajab gelinaya waxaan jeclaysanayaa fi lfariidati salaada faralka ah an yadcuwa inuu qofku ku ducaysto bimaa fi lqur'aani qur'aanka waxa ku jira qur'aanka waxa ku jira inuu ku ducaysto ayaa i cajab gelinayabu marka laba macnoy culimmadu fas ku fasireenoo ducooyinka qur'aanka dhexdiisa salaada dhexdeeda inuu ku ducaysto ducooyinkaa rabbanaa had iyo jeer ku badan oo haddii sujuuddii iyo rukuucdii la diiday dee inaad ku ducaysato ataxiyaadka dambe markaaad dhammayso ataxiyaadka inaad kadib ku ducaysato ducooyinka aayadaha ku sugan an yadcuwa bimaa fi lqur'aan inuu ku ducaystaa iga farxinayoon jecelahay waxaa lagu fasiri karaa sida iminka tan oo kale marka meelaha qaarkoodoo su-aali ay ku jirto qur-aanka aada soo marayso sida nonka ninkan oo kale inaad markaa jawaabtii ka dhigto oo qur-aankii iyo su-aashii ilaahay uu ku jawaabay aada ka jawaabto afaraytum in asbaxa maaukum kawran faman yaatiikum bimaain maciin ilaahay wuxuu uhi biyihiina a cabbaysaan haddii ay noqdaan kuwa aan cidiba gaari karayn oo riig gaadhayaaba aanu jirin faman yaatiikum bimaain maciin biyo dhow oo cabtaan oo fiican yaa idin siinaya marka waa in la idhaahdo ilaahay allahu rabu lcaalamiin ayaana siinaya baabu miqdaari arukuuci wasujuud qadarka rukuucda iyo sujuudda qadarkii dheeraa soo aragnay oo suurat lbaqara buu ku dhoweeyey nebigu waa intuu karay addoonku inaha u hooseeyaa laguu sheegi can isacdiyi can abiihi aw camih aw can camihi qaala ramaqtu nabiya sala allahu calayhi wasalama fii salaatih nebiga salaadiisana aada ugu fiirsaday fa kaana wuxuu nebigu ahaa yatamakanu fii rukuucihi wa sujuudihi rukuucda iyo sujuudda wuxuu tamakuni jiray tamakunku waxa weeyaan wuxuu ku nagaan jiray oo uu ku xasilayay rukuucda iyo sujuudda qadra maa yaquulu qadar ama muddo ama wakti uu yidhaahdo subxaana rabbiya subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi wabixamdih alaaan inaha ugu yara waa inahaa saddex jeer subxaana allahi wabixamd ama subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa marka intaa in la yidhaahdo in la eg waxaa laga fahmaya bay le culimadu intan laftigeedana in la odhan karo subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi wabixamdih alaclaa halkeedii wabixamdi ay gelayso siiqooyinka sujuudda la odhan karo ayaa laga fahmaya bay mar hadduu asxaabigu qadarkaa in la eg inuu ku qiyaasayaana waa suuragal intaa in uu odhanayo in la egna waa loo loo lagu macnayn karaa oo saddexda ereygaas labadaa jumladood subxaana allahi wabixamdi ama intaa israacsan inta uu saddex jeer ka odhanayo ayuu ku nagaan jiray rukuucdiiyo sujuudda ama intaa in laga yidhaahda in la eg idan markaa qofkii waa inuu ku degaa oo dee si fiican xubnihiisi isu taagaan sii socodkii iyo soo socodkii markaad saddexdan intaas jeer tasbiixdaa iyo xamdigaa saddex jeer odhanayso sii socodkii iyo soo socodkii baa kala baxaya baabu acdaai sujuud marka halkaa waxaa kaloo ka fahamtay inaanay iswada la egayn sujuuddu kullun calaa xasabi faralkii waa xaalad gaara sunnihii waa xaalad gaara dadka tukanaya qofka laftiisaan jawigiisu isku mid ahayn mar waad gaabin oo sidan oo kale aad u gaabin waa aad bay u koobantahay imanka marka la idhaahdo subxaana allahi wabixamdi oo saddex jeer un lagu celiya waa sujuudo koo kooban wey marna waa dhexdhexaad marna waa dheerayn baabu acdaai sujuud sujuudda iyo xubnaha laga sujuudayo waajibaadka sujuuddii wey sujuudda waxyaabaha laga maarmaankaa iyo shuruudaheeda iyo arkaanteeda can ibni cabaasin can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku waxa uhi umirtu wa fii lafdin umira nabiyukum mar waxa uu ihi umirtu waxa la ifaray buu nebigu marna ibnu cabaas baa wuxuu ihi umira nebiyuku nebigiina waxa la faray an yasjuda inuu ka sujuudo calaa sabcatin toddoba xubin weeye walaa yakufa shacran timahana aanu joojinin walaa hawban marana aanu joojin oo markuu sujuudsan yahay timihiisa dheer iyo maradiisa uu maaragtay cimaamadu hagoogan yahay dhulka ha iska galaana inuu daayo oo aanu kolba celcelinin timahana celcelin tan kalena celcelin marka sidaasaa nabiga la faray calayhi salaatu wasalaam toddobada xubinna tafsiirkoodu xaggan dambe ayaa uu ku soo socdaa waxay keeni kartaa bay leeyihiin sababta loo diiday in la celiyo timaha iyo iyo marada iyaba way sujuudayaan waxaa kaloo loo diiday qofkii inaanay mashquulin waxaa kaloo loo diiday kibir bay tusin kartaa qofku dharkiisa iyo timihiisa iyo ciidda uu ka ilaalinayo ila dadku mar walba kumay sujuudayn meel sijaayad iyo gogole ciid baa lagu sujuudi jiray markaa qofku inuu leeyahy marada iyo timuhu yay kaa wasakoobi taana nooc kibira ka yar muuqanaya marka asbaabtaa daraaddeed baa loo diiday in la joojiyo can ibni cabaasin can اnabiy salى اllahu عalayhi wasalam qaala umirtu wafii lafdi umira nabiyukum an yasjuda calىa sabcati aaro calىa sabcatin unbay kolka hore ahayd iminkana calىa sabcati aaraabin irbun aaraabun irbun waa xubinka aaraabna waa xubnaha عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي قول بان مغلي إذا سجد العبد أدونك مركو السجودة رقي يدمر بيتك استعاد سجد معه سبعة آراب تضبح بين بها سجودة معنى ذو تضبح بينها سجودة وي وصيغة الخبر لوجت شيئا أمر maxaa fasiraya dee xadiidka horea umirtu iyo umira aynu kusoo marayn qofku marka uu sujuudo toddoba xubin baa sujuuda toddoba xubin ha sujuudaan xubnahana waxa la faraya maha dee waa qofka qofku toddoba xubin ha ka sujuudo sidaa nebigaba loo faray wajhuhu wa kafaahu wa rukbataahu wa qadamaahu intaasuu israaciyey waxa weeyaan wejigii labadii kaf oo cadaanka ah rukbataahu labadiisa jirid iyo wa qadamaahu labadiisa gomadood ama cagood ama lugood intaaba waa la ydhahaa cag iyo lug iyo gomad malaa gomadaas waa luqadii horebe dad badan baan fahmaynbe ama ta awrta unuu yaqaano gomadda gomadda geela waxa markaas halkan ka muuqanaya wejiga unbay riwaayadan sheegtay laakiin dee sujuudda marar fara badan baa axaadiid saxiixa ay ku soo aroortay in wejiga iyo laga sujuudayo sanka wejiga iyo sanka sujuudda iyo marka laga hadlayo xadii baabkaa dambe ayaa aynu ku arki doonaa ayuu kaga hadlaya laakiin riwaayadan iminka wejigunbay sheegtee baabkaa dambe wuxuu fasiraya halka laga sujuudayaa inay tahay sankiina in la dhigayo iyo wejiga markaa waxay noqonaysaa kolka sidaa loo eego afar meeloodoo mid laba ah wejigoo laba ah iyo gacmihii iyo labadii jirib iyo cagihii muran dheer baa dee ka dhacay si aynu marar badan soo xusnay wejiga ma mid baa laga tirinayaa mise laba waxa weeye mid baa laga tirinayaa laakiin laba meelood ah oo labadiisaba in la dhiga ay tahy waa wejigii waa sanka iyo fooda taana dee xadiidka soo socday axaadiid kalo badani way tusinaysaa marka waa masale ay u badan yihiin culama culamaa saxaaba ibnu mundir ijmaca baaba soo naqilaya asxaabtu inay isku raaceen in sankiiyo wejigaba la dhigo inkastoo jumhuurtuna ay u badan yihiin in jabhaduuna ay waajibtay oo sanka in la dhiga ay sunnatay jumhuurtu saasay u badan yihin lakin jumhuuru saxaaba in labadoodaba la dhigo inay waajib tahay bay qabaan marka waana qowlka raajixa ah wixii kaa carqaladaynaya inaynad muraayad iyo wixii lamida inuu qofku ama furaash iyo wixii lamida sanka hadduu dhigi kari waayo waa inuu u baneeyaa si uu labadaba udhigo halkaa iyadana gacmihiina inuu rogo maaha qofku xagga madowga u rogo qadamaankii labadii cagoodna inuu xagga madow u rogo maaha waanu mid walba cadaan ka dhigaa can ibni cumara wa rafacahu nebiguu rafciyo oo xadiid marfuuca qaala wuxuu yihi ina alyadayni tasjudaani labada gacmood way sujuudayaan kamaa yasjud lwajhu siduu wejiguba u sujuudayo faidaa wadaca axadukum wajha midkiin marka uu wejigiisa dhigo falyadac yadayhi labadiisa gacmoodna dhulka ha dhigo oo calaancalaha dhulka ha dhigo waidaa rafacahu wejiga markuu kor u qaadana falyarfaxhumaa labada gacmoodna kor ha u qaado baabun fi rajuli yudriku limaama saajidan kayfa yasnac qofkii markuu soo gaadho imaamkii oo sujuudsan maxaad samaynaysaa miyaad iska dul taagnaanaysa mise waad la xidhanaysaa jamci waa su-aal muhiima can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau yidhi idaa ji'tum ila asalaati marka dad yow salaada timaadaan wa naxnu sujuud annaga oo sujuudsan jamci oo sujuudsan buu qofku yimi fasjuduu sujuuda buui walaa tacudduuha shay-an waxba ha ka soo qaadina sujuudda ha ka tirsanina ragcad waman adraka rakcata qofka ragcadda soo gaadha faqad adraka salaa salaaddii wuu soo gaadhay hadduud ragcad ka soo gaadhay jamcii waad soo gaadhay ayuu xadiidkaasi yidhi marka intaa hore garanay oo nebigu wuxuu markaad timaaddo iyada oo la sujuudsan yahay ku xidho markaad timaaddo iyadoo la rukuucsan yahayna ku xidho laakiin kala qaado sujuuddii waxba ha ka soo qaadin rukuucdii laakiin maxaa la yeelayaa qofka xadiidkan markaa rukuuc muu sheegin wuxuu sheegay ragcad qofka ragcad soo gaadha salaadii wuu soo gaadhay waa meelaha culimmadu ay isku khilaafeen waa maxalulkhilaaf wey waana tan laftigeeda asxaabtu waxay u badan yihiin malaha tanaabay ahayd batan taa xaggaa hore horraysiiye in salaada aan laga soo gaadhaynin rukuucda rukuucda macnaha haddaad kaga xidhato aanad ragcadda soo gaadhayn taasay ijmaacoodu ahaa soo naqilay qofku hadduu sidan dee maaragtay uga xidhano imaamkii rukuucda haddii isagoo imaamkii rukuucsany la yimaado lagu xidho ragcaddii ma laguu tirinaya mise laguma tirinayo jumhuur culamaa waxay u badan yihin waa lagu tirinaya jumhuuru saxaabana laguma tirinayo iyo rag fuqahada qaar ka mid a tanay ahayd marka xagga istidlaalkana jumhuurtu waxyaabahay daliishanaya waxaa ka mid a xadiidkan xasanka ah oo waxay leeyihin bal u fiirso sujuuddii iyo rukuucdii buu kala qaaday nebigu sujuuddii waad ku xidhanaysaa laakiin ma tirsanaysid buui ragcadda halkan uu ku sheegay baa looga jeedaa raga ayaa ayaa rukuuc looga jeedaa macnaheed waxa weye qofka rukuucda soo gaadhay salaadii wuu soo gaadhay ragcaddii wuu soo gaadhay saasay ku fasirayaan oo xataa inoogu daliilo bay yidhaaheen laba arrimood ta u horraysa waxa weye sujuudda ha tirsanin maxay kala tirso dee ta ka dambeeya waa la tirsanaya baa laga fahmaya ta kale ay inoo faa'iideynaysaana waxa weeye dee marka lagu idhaahdo qofka ragcad soo gaadhay salaadii wuu soo gaadhay macnaheedu waa maxay salaada jamaca ma waxa soo gaadho qofka ragcad soo gaadhay uun haddii aada soo gaadho assalaamu calaykum ta ka hor miyaanad jamacii soo gaadhin waad soo gaadhay haddaad ataxiyaadka ugu timaaddo haddaad assalaamu calaykum ta ka horreeya ugu timaaddoba adragta salaa salaadiiyo jamacii waad soo gaadhay idan marka waa in salaadan wax kale looga jeedaa ragcaddanna wax kale looga jeedaa oo ragcad oo rukuuc looga jeedana horeaynuu soo marnay marka qofka ragcadda soo gaadha bimacnaa rukuucda soo gaadha salaaddii wuu soo gaadhay oo looga jeedo ragcaddii saasay ku fasireen iyagoo ku kabaya xadiidkii abi hurayra iyo axaadiid kaleoo jumcada iyo ku soo aroorayoo iyagana qaarkood ay daciif ka dhigeen adigu waa masale khilaafiyo labada qowlba jiraan layskuma khilaafsano in rukuucda aad kaga xidhan karto iyo meel walba salaada taa hadalkama joogo waad ku xidhanaysa ee halkeen ragcadda laga tiriya markaa taagantee waa laysku waafaqsan yihi marka jamcoo taagan aad u timaado ee aad ku imaamkoo taagan aad ku xidhato laakiin isagoo rukuucsan haddii aada u timaaddo qolyaha iyagu qaba inaanay faatixadu waajib ku ahayn ma'muumka waa bilaa hadal oo waxay leeyihiin haddaad kaga xidhato ragcad rukuucda haddaad kaga xidhato rukuucdaasi way kuu tirsantahay ragcaddaasi leannao markeeda horeba faatixada iyagu umay arkayn inay waajib tahay laakiin qolyihii lahaa faatixada ma'muumku uu akhriyayaaba laba qolo kala noqday oo qolo waxay leeyihiin xaaladdaa waa laga dhaafay ninkan isagaee ma'muumkaa markuu rukuucda kaga xidho waana sida jumhuurulfuqahaa u badanya xadiidkii abibakrata isagana way daliishanayaane rukuucda uu kusoo soconayay ee intuu rukuucda kaga xidhay nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeetana uu soo socdu safkii sidaa kusoo galay nebiguna markii dambe uu ku yidhi zaadaka allaahu xirsan laa tacud ilaahay dadaala kuu kordhiyee ha ku noqonin macnaheedu muu odhan ragcaddii kuuma tirsanaa nebigu maadaama uu ka aamusay ragcaddaasi inay u tirsan tahay weeye faatixadii ina laga dhaafay taasaa daliilo abay yidhi xadiidkaasina waa saxiix kana waa xasan marka qoladii qabay faatixada in la akhriya inay waajibtay baa labadaa u kala baxay xaaladaa waa la dhaafay faatixadii iyo meel lama dhaafine sideedii horey ku jirtaa wallahu aclam